bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaannu hawdeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa isniin talaada ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad janawari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaan uu caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonayo wasiirada gaashaandhigga iyo qaar ka mid a madaxweynayaasha wadamada ay ciidamadoodu joogaan soomaaliya oo kusoo wajahan magaalada muqdisho iyo dowladda federaalka soomaaliya oo hakisay dulimaadyada rayidka maalmaha tallaadada iyo arbacada ee toddobaadkan oo ay magaalada muqdisho imaanayaan wafuud caalami ah barnaamijkan ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa wafuuddan kusoo wajahan magaalada muqdisho qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doono guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ku dhawaaqay in lasoo afmeeray wejigii koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed toosna u bilaabanaya wejiga labaad ee shirka
maykala siinsheeg qabaysiinku codsaday sacdanna ku bilaaw infasaxdan aniyo gudigaba iyo inta kale anna kaalanow ini la bilaaw feesfuugi furitaanshay ku hadalshay ini la bilaaw arrintaas fasaxsan ku qaadle haddaysan odayaasha arrintaas infasaxdan sacdanna ku bilaaw anamay dhexgalo doonne mucaarad iyo muxaafid dadkii siyaasadin daneeyey oo diin aragday barbalemkadan ku abuura miyahay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ka waramayo halka uu marayo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed wejiga labaad ee la gudagalay haddaba ma dhabbaa in la kala qaatay megta ama diyada dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday magaalada baydhabo
waxaan ku yidhi waa dareema kartaa qofka marka laga bixinaya hortayaa qofka wax la gaarsiiya marka la siinaya marka sidaas waay marka ciddii bixis ha bixise aniga waxaan ognahay in meesha
caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahintii ugu dambeysay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ka socanayo ee mucaaradka koonfur galbeed iyo hogaanka maamulka ee wejigiisa labaad la ambaqaaday qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamarkaasina caawa barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay sharciga nisa xilli xildhibaanada qaar ka mid ah ay su-aale ay ka keeneen sharcigan oo awood gaara siinaya hay-adda nisa sida ay sheegeen
horta ereygaas xasaanadda micno wey kuma fadhiyo waana laga bedeli karaa laakiin waxaa laga dhawaajiyey inaan xubin hay-adda ka tirsan aan la joojin karin la xiri karin laan xakamaday karin horta qodobku sidaas uma yaallo ee doodda yaan dood ahaan loogu dhigin waxaa laga hadlaya waxaa waayo waajibaadka askariga nabad sugidda xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kana mid ahaa xildhibaanadii ka qayb qaatay doodii adkeed ee maanta laga yeeshay sharciga nisa oo ay xildhibaanadu qaar isku maandhaafeen isagoo arrimahaasi ka hadlayo ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha somalilan oo sheegay in dhibaatada ka taagan magaalada laascaanood ay keentay argagixiso caalami ah si adagna kaga hadlay shirarka ka soconaya magaalada laascaanood ee gobolka sool sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo sheegay in dadka muqdisho dhibaato xoog leh ay kala kulmayaan xirnaanshaha waddooyinka muqdisho xilli xildhibaanadu xaasaanad ay ku marayaan
ka baxsan waxaan rabaa inaan ku daro ah waxaan rabaa baarlamaankaan ahnaga haddaa raalliga ahaato maalin kasta muwaadinka soomaali wuxuu ku dhibban yahay meeluu maro inuu waayo inay jiyadu ka xirnaadaan in maraykanku safarada la xayiro siyaaradaha la joojiyo duulumaadka la hakiyo war dadkii annaga waa cirana waxba ogin igu tibay jidkaas soo marnaa annaga dhan aan isdare xildhibaan iyo xasaanadaan kusoo marnaa jidka laakiin dadkii waa shaqaysala iyo waana socla iyo arrintaas waxaan qabaa waayaan idiin soo gudbin doonaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsameer geyga arrimaha abaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka hadlaya dhibaatooyinka ka taagan wadooyinka waaweyn ee muqdisho oo ay la kulmaan shacabka soomaaliyeed islamarkaasina mararka qaar la xira iyo weliba xir- iyo mar- iyo hakinta dulimaadyada qaar ee ay dowladda federaalk soomaaliya hakiso mararka muqdisho ay imaanayaan wufuudda caalamiga ah sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dowladaha soomaaliya iyo jabuuti oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dagaalka ka dhana al-shabaab xilli maanta muqdisho uu soo gaaray wasiirka gaashaandhigga waddanka jabuuti qodobada iyo kuwo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo wixii nagu soo kordhay intaynu barnaamijkan ku guda jirno akhyaartana dhegaysata ee farsamadu waa cabdiwahaab cabdulqaadir anigoo cabdulqaadir cismaan ayaa idiin soo saaray barnaamijkan halkan idinkala socodsiinaya mar kale iyo mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
waxaa laysu dagayaa laysu dabamarteeyaa soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid dagaaloogi nacab yahay dolar qaata dul yahay shacabkuna dawladyaal allama cid bay ka dadan tahay
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada heerka dherkeedu yahay sagaashan iyo koob dhibic shan megaartis qibaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu u gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe waxa uu maanta soo xiray wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo ay ka qayb galeen golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gunaanadka wejiga koowaad ee soo xiritaanka shirkan waxa uu guddiga farsamada iyo weliba guddiga ay iska soo xuleen malaaqyada dhaqanka uu la wadaagay warbixin ku aadan qiimeyn ay ka sameeyeen dhacdooyinkii ka dhacay magaalada beedhabo oo ay sababtay dib u dhaca ku yimaaday doorashada koonfur galbeed waxaana sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe inta uu shirkan uu socday oo dhinacyada kala duwan uu ku wareejiyey magta dadkii waxyeeladu ay kasoo gaartay ama dadkii ku geeriyooday dhibaatadii ka dhacday magaalada beedhabo saddex iyo labaatankii diseembar laba kun labaiyo labaatan sanadkii tegay oo ay sababtay dib u dhac ku yimaaday doorashada koonfur galbeed shirkan ee maanta wejiga koowaad ee lagu soo gabagabeeyey magaalada beedhabo ayaa gudoomiye shaqaada madoobe waxa uu ka sheegay in loo gudageli doono wejiga xige ee shirka haddaba ugu horeyn waxaa hadli doono gudoomiye ku-xigeenka guddiga dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxa uu eh, ka warbixinayaa sida shirkan uu u qabsoomay waxaan xigi doono gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo isaguna ka warami doono eh, shirkan dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo lasoo gabagabeeyey iyo malaaqyada oo uu eh, ka dalban doono inay u ogolaadaan in toos loo gudagalo wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed
bishan toddoba iyo tobankeedii ee madaxweynaha jamhuuriya federaalk soomaaliya ayaa wuxuu xariga ka jaray ama uu furay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayuu furay waxaa furitaanka ka horeeyey ee gundiga qabanqaabada ama farsamada in maaragtay ay soo gaareen magaalada baydhabo lixda bisha janaayo ee ayagoo maaragtay u yimid inay maaragtay ay fududeeyaan wax allaal wixii shirka uga qabsoomi karo hadday tahay meeshir inay diyaariyaan meesha lagu qaban lahaa inay diyaariyaan ergada inay amniga maaragtay ay diyaariyaan ee, inay diyaariyaan maxaanku idhaahdaa meelihii amniga ay- ay- ay degi lahaayeen ergada inay diyaariyaan inay ajandaha ay diyaariyaan kadib howlahaas markay ku howlanaayeen ee, muddo usbuuc ah ayaa shirkii furmay toddoba iyo tobanka bisha janaayo Ee, shirka markii uu furmay waxaa loo kala qaaday laba weji ee, wejiga koowaad iyo wejiga labaad wejiga koowaad waxaa la qoondiyey in looga hadlo ee, dib u heshiisiin maadaama sida hadda aad ka dhawaajisay ee, saddex iyo labaatanka disembar ay magaalada ka dhaceen qalalaaso iyo dagaalo yar ay ka dhaceen ee, dhimashana ay dhacday dhaawacna uu jiray bu- burbur hantiyadna ay jirtay ayaa ma aragtay waxaa la qoondeeyey in fiiska hore looga hadlo xalinta arrimahaas ayaga ah marka waxaa loo saaray eh, odayaal dhaqan ayaa loo saaray oo guddi ah Eh, ayaga iyo guddiga farsamada oo iskaashanaya ayaa waxay gudagaleen inay arrintaas ay xalliyaan Eh, waxay bilaabeen inay qiimeeyaan dhibaatada intay la eg tahay dhaawac intuu la eg yahay dhimashada intay la eg tahay hantida maaragtay la kala hantidii burburtay intay la eg tahay qiimeyntaas markay sameeyeen kadib waxaa soo baxday eh, in maxaanku idhaahdaaye eh, kharashaadka ama dhibkaas in laga taliyo Eh, kadibna maaragtay lacago eh, lacagihii lagu qiimeeyey ayaa maaragtay la bixiyey Eh, waxaana maaragtay arrintaas hadda ku howlan dhammaystirkeedii eh, guddiga odayaasha dhaqanka iyo guddiga farsamada dib u heshiisiinta aad iyo aad aan mahadsantiin Ee, malaaqada salaadiinta iyo guddiga farsamada runtii ee, naftiyo ciidanka dhabar adeegaan arrintan laantiyo aan la ogeyn qobsa mafadn arrimo bersho ee, ciidan ka mahadnaga guddigan xaqiiqdii dad oo kubara ee shaqooyinka haysadeen bersho dibadda ku qoyan yahaayeen mahirtiin amaan hanka jeediyey guddiga farsamada guddigan arrintan walwiina ku qabdaan runtii aad iyo aad aan ka mahadnaga dad ciidan sharaf badan u odayaasha dhaqanka matalaayatiin la socda arrintan aragday dadkan kulan male ay dadkana ku gorori doontaan male dhalinyaro iyo odayaalba la iska jaraan laakiin dad aqoonyahan eh arrintina saniyada aan gali wadaan runtii garab eedan galin ay siiyaan waan arrintan eedan kaga maadnagay tankaal haddii aanan guduba geeka tamalba ningnagadaase haddii odayaashan dadku kahaano iyoona dhammaystiraan arrimo layn hel saari dadkii la dili dadkii dhaawacmi guryadii burburi dhammaystirsho oga qarashka linsheeni eedaanka yeri laakiin alxamdulilah miisami ka kabaan walaagii aragday uleysaha nagadoona may ka ballanaynihan kala nagada doonaan Eh, guddiga farsamadana maadaama iyo howlo dhan hel saariyiin sii la jari doonaan waliba waa wal allaala madiyo aragdan bay qoraal hasiin suubiyayan wala asla ogaadasan haniin agaasan markan arday guddiga siyo maadaama iyadoo wakiil noociyiin arday walaagii hahiro oo halambaahada iyo sin malaagada iyo iyo bahnin gudbii doonaan haddii ilaahay arrintan saasaan qaadani Eh, tan kaleena si una ballan qaadniyahan gudbii doonaan haddii ilaahay ar may kale siin sheego qadaysiin ku codsaday sacdanna ku ballaaw inin infasaxdan aniyo guddigaba iyo inta kale aan la kaalanow ini la ballaawo feestuugi furitaanshii ku hadalshay ini la ballaawo arrintaasi fasaxasin ku qaadle haddiisan odayaasha arrintaas infasaxdan sacdanna ku ballaawo anamay dhexgalo doone mucaarad iyo muxaafid dadkii siyaasadin daneeyey oo ogdiin aragday barbalemka tan ku abuuri miyahay ini ahaadin lin qalab qaada sacdan hatun soo tabanan hoobaysan infasaxdan arrintaas ini ballaawo fadee
aad iyo aad aan mahadsanyi guddoomiyaha Eh, haddii u nahno odayaalka dhaqanka reer koonfur galbeed ama soomaaliyeedba arrintii unah ka jarnay maanta siisiin baa aragaaseen maynahni wereegay lacag lama boqoloo kun ah oona dadkii xanuunsanaayey amba dhaawaa deeri dadkii dhammaday dadkii guryaha damaj badan ku deeri intaas iniuna ka daaweynayna idinka talagalay intiina horta kula wareegnay may codsadeeyo gadoomiyaha codsigiis inuuna dhoon oona u roognaan tixgeliynaan garantana inteegnaan intii feeskii two face onekii dhammaaday face two liinka guduba inuuna ogolaaneen haddii una odayaalka dhaqanka walshilaysus kula kooyg naqana gadoomiyaha dhammaantiin ini garanta inteegtaan faday gudoomiyeeda mahadsanto odayaalkaaga may ka siiyaan ana awalba maandheed badan ha ka siiyaan insha allahu tacaala arrimaha kale oo oo una kii booriyaan shaleede oo kana naqaana waa tii furka ilaahay idin shay geenimadan inihana deerto yajeelamaynii naqdaas caqabadna hor fadheedaaso lan oo una nooyar nog yar ah walahaan maamul walmi
odayaashaasi waxay ahayeen qaar ka mid a malaaqiyada koonfur galbeed ee maanta goobjoog ka ahaa shirkii magaalada beedhabo wejiga koowaad lagu soo gabagabeeyey haatan wixii ka dambeeya shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed wejiga labaad ayaa loo gudageli doonaa iyadoo wejiga labaad shirkaana caqabado waaweyn ay hortaagan yihiin haddaba ee wararkii ugu dambeeyey shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyo sida ay wax u socdaan caqabadihii horey jiray laga gudbay iyo kuwa haatan laga arinsanayo ee salka ku hayo doorashooyinka koonfur galbeed caawa waxaa wax ka weydiiyey sheekh isxaaq xuseen mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed goobjoogna ahaa shirkii maanta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد marka hore radio dalsan waa idin hambalyeynaya sidaa shacabada soomaaliyeed ugu adeegaysaan hadar la-aanta ah xogta dhabtaad u gaarsiinaysaan aad i aad baan idinkugu mahadcelinayaa tan kale markaan hore u galo aniga waxaan joogaa magaalada baydhabo ayaan joogaa shirka dib heshiisiinta ayaan qeyb ka ahay halkaasaan joogaa waad ogtihiin oo guddoomiyaha baarlamaanka gobol nabadeed buu halkaas ka fidiyey muddi aan taga meeshu ku howlan arrimahaasi ku jiray halkaasuu joogaa waa ogtihiin oo dhibaato dhacday oo dagaal baa dhacay dad baa dhintay guryaala ayaa burburay marka dee haddii dagaal ka dhacna waa taqaaniin oo dee dhibaato waa jiraysaa arrimihii ayaga ahaa ayaa maanta lasoo afjaray dadkii meesha ku dhintay guryihii agaareen iyo wixii dhanba maanta ogaasidii dalkan u dhashay dhammaan ayadoo la wada dhan yahay arrinta dhibaatada guddoomiyaha baarlamaanka arrintaas marka waa lagu soo faataxaystay maanta
waa gartay marka waxaa igu maqaalo ah in gudoomiyaha golaha shacabka maanta uu warbixin uu ka dhageystay gudiyadii farsamo iyo malaaqyadii guud intaasi kadibna inta ugu badan ay la wadaageen waxyaabihii ay la soo kulmeen intay ku guda jireen ukurgelidda dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada beedhaabo marka marka sidaas la leeyahay ma waxaa loola jeedaa wejiga koowaad waxaa lagu soo gabagabeeyey keliya xalka dhibaatadii dhacday dhammaan looma kala herin ogaasii malaaye dhammaan waxgarad gudoomiyaha baarlamaanka gudigii farsamada dhammaan looma kala herin maanta dhammaan dadkii dhibaatada gaartay ayaa lasoo mar hore maslaxad dhacday laakiin maanta dadkii ba la hadlinayo oo maarata waxla tabanayo unbaa la wareejinayo dadkii diidood iyo diin wax dhan baan arnaga maanta lasoo gabgabeeyey shirkii marka faceka koowaad waa lasoo gabagabeeyey face two ayaa loo gudbaya haddii ilaahay hoosi aadada laga hadlaayo sidaasa marka ay tahay taasaan u diyaargarowna haddii ilaahay insha allah ma jirtaa in dhinacyadii dhibaatada la gaarsiiyey maamulku uu mag uu ka bixiyey
aa waa inta waa inta waa dareemi kartiin oo laag micdan ugu bixiyey dadkii dhibaatada gaartay dadkii dhintay dhammaan waa naga wada tacsiiyeeyey hore loogu wada tacsiiyeeyey waxaa noo dhibnaa bes bay ahayd ama dhimanaa meesha ka dhimanaa waxay ahayd sidii dadkii loo hadlayn lahaa oo laisku macsalaamayn lahaa oo nabadii loo soo afjarin lahaa ay ahayd dadkii waa la hadlayay way dhammaatay waa lagu daawowey waxaa noo dhiman bes hadda damben waxay tahay oo gudoomiyaha iyo guddigiisa iyo anta siyaasiyinta hadday dhamaan face tuuga dhiman taasa marka labilaa taas waa soo gabagabaya koley warmasiyad baa aaw soo dhici doon wardhadan ay soo saari doona in facekii koowaad lagu gudbay loo gudbayo face two loo gudbayo ayaa maaragtay dhici doonta mise warqadaasa soo bixi doona oo lagu shaacinay arrintaas oona loo gudbi doono facebook loo gudbi doona soo bixi doonta sida nidaamka dawliga uu yahay sidaas weeye waa gartay wa- wa- waa gartay Marka- wa- waa gartay Waxaan rabaa- waxaan rabaa inaan ku weydiiyo lacagtaas diyada aad sheegtay in la kala qaatay ee megta ah ma waxaa la siiyey keliya dhinacyadii mucaaradka ee dhibaatada la gaarsiiyey mise waxaa la siiyey maamulka
Eh, waxaa lagu wareejiyey lacagtaasi ogaasida lagu wareejiyey ugu horeeyo afhayeenka malaagida koonfur galbeed malaag berow ayaa lagu wareejiyey Eh, gudoomiyaha siduu ku wareejiyey maadaama meel walba nidaam bay dhada og tahay eh, afhayeenka odayaasha marka asiga hadda ah asigaa lagu wareejiyey dhibaatadan mar dadkii ku horinayay ayuu kuwa ka ahaa marka arrintaas looma kala helin ogaasadii dhammaan intaas eh, ilaa lixdimay ayagoo maanta ay ay dhihi jireen gudoomiyuhu marka arrintaas eh, qof kasta wax gaarin halkaas shaqadaas waxa u gaartay eh, insha allahu odayaashu way eh, ayaga odayaashu dadka horboodayay howshu horboodayay Eh, odayaasha eh, gobolka eh, mise gobolka koonfurka ayaga waaye dowladdana ayagaa ugu dambeysay oo eh, gudoomiyahana ayaga ku dambeeyey marka insha allahu sidaas howshu noo socotee Wa- wa- waxaan rabaa inaan ogaano yaa waaye cidda megta bixisa ma maamulka mise dhinacii waxyeelada la gaarsiiyey Wa- waxaan ku yidhi eh, waa waa dareemo kartaa qofka marka laga bixinayo horta yaa waay qofku wax la gaarsiiya marka la- la siinaya marka sidaas waay marka ciddii bixis ha bixise aniga waxaan ognahay in meesha uu hogaamiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo odayaasha ma- koonfur galbeed marka taas xaggaasay kusoo gabagabowday insha allah waxaan sugayna keliya waxay tahay in loo gudbo phase two si loo soo afjaro dalkan waad ogtahay dhibaato badan aa jirta khawaarijta dhibaato ku haysa dadkii shacbigii koonfur galbeed beerahooda taabe taaban ay yihiin si loo gudbo marka intaasaa maarata dhibaato nagu haysa hadda aan weli maaragtay aan waan daaxanay marka wax kale lagu mashquulo marka badan ma jiraan dadkaan in dadkaan in la badbaadiyo diinta in laga badbaadiya loo baahan yahay markaan khawaarijta waa garta marka wa- wejiga labaad maxaa nooga sheegi kartaa waxyaabaha miiska saaran
waxaan kuu sheegaa siyaasad wixii siyaasada ah ha loo gudbaya wixii oo dhibaataha waa soo gabgabooday waxa loo gudbaya wixii wixii siyaasad ah sida oo kale eh, nimankan maogtahay musharaciinta ama mucaaradka waxay sheegteen mu- muddo kordhintay dooda keenay muddo kordhintayna waxaa waaye baarlamaanka dowladgoboleedka koonfur galbeed ayaa muddo iswaafajiin buu sameeyey muddo kordhin ma aha iswaafajiin technical waaye maamul goboleed oo dhan ay same- ay samaystay amid madow aad ogtiin oo toban sano isku jiro wax la hadlaya ma jiro koonfur galbeed marka waa waa waa nasiib daro in koonfur galbeed keliya maanta agaalad lagu sameeyo taasna insha allahu waa naga hadla doonaa waa way way eh, loo- loo gudbi doonaa haddii ilaah marka marka waxaad ula jeedaa eh, raggan diidan eh, muddo kordhinta madaxweynaha koonfur galbeed eh, eh, uu samaystay ee aad adigu ku macnaysay iswaafajinta eh, muddada baarlamaanka iyo madaxtooyada eh, in haatan wixii ka dambeeya laga doodi doono
sidaas waay sidaas waay aniga ka siyaasiyahan in laga doodo ma qabo maxaa yeele ma qabin laakiin maadaama ay dhacdayba oo masaaladii la bilaaway kuwishii dadwadaneha baarlamaanka u fadhiyey Eh, inkastoo dhib ay nagu tahay oo aan daahanay eh, inagii dalkan horeyn ah ay- ay- ay- ay ahayd haddana wax laga ma qabnee yani silaha beedanaas waaye waan dulqaad maamul gobolka kufrada dulqaad buu sameeyey arrintii waa ogolaaday marka insha allah haddana eh, waxaan leeyahay face- face two maadaama uu eh, laga hadlayo siyaasadii in la- in iyo lasoo gebagabeyn doono haddii ilahay la fahmi doono way Eh, midi kale waxaan kuu sheegaa waxaan rabaa inaan sheego oo mar waliba eh, wariyaashii waa garan kartaan idinkoo dareemaysaan horta maamul goboleedadaa gintana anaga keliya maaragtay waxa naga soo uray ma jiraan Eh, baarlamaanaan leenahay dastuuraan leenahay dastuurkii koonfur galbeed wuu cadaynayaa in laiswaafajin karo mudaxiraadka madaxweynuhu kan baarlamaanka in laiswaafajin karo dastuurka koonfur galbeed qoraay waa garta haddee dadkii moogtahay adiga eh, waxba u muuqda dastuur lama ixtiraamayo dowladnimada lama ixtiraamayo madaxtinimadii unba u muuqata eh, aad ku weyneetay sharciga taas aad ku weyneetay marka eh, insha allahu taasi way soo gabagaboobeysa waaya marka Wa- weliba weliba dowlad goboleed waxay diyaar u tahay in la qanciyo nimankan oo lala hadlo la fadhiistay ogolaatay maadaama dadkeen dadkeeda dhibaato lagu hayo khawaarijta dhibaato ay ku hayso waa waa intaas haddii haddii haddiiba doodaadu sida hadda aad sheegaysay tahay oo aad ku doodaysaan in wax muddo kordhin aanay jirin oo iswaafajin muddaxilaad ay tahay ee, raggaanna aad sheegayso oo aad leedahay waa la qancinayaa halkee qanacsanaantu taallaa laba daraf oo kala fog inaad kala taagantihiin soo uma eka waxaa waaye meel sharci baa jira dastuur lagu wada heshiiyey baa jira oo lama gudbaan ah dastuurka koonfur galbeed ana hortagaya nimankan dastuurka qabasaan baarlamaanka idinkiisa masalaya ha arrintan sameeyey dastuurkana qab haddii la yidhaahdo dadka dadka mogtahay sharciga waxba kala reeba mogtahay waxaa la yidhahdaa dadku waxay samaysteen oo ku wada heshiiyeen almuslimuun alaa shuruudihim aa la yidhahdaa shareecada ay ixtimaalayaan marka Way- laakiin laakiin ayagana waxay ku doodayaan in dastuurka koonfur galbeed uu dhigayo in mudaxileedka madaxweynaha afar sano uu yahay afar sano u idlaatay cabdicsilafta gareen marka soo ma muuqato in baarlamaankii eh, go-aan qaldan oo dadkan madaxa isku geliya ay qaateen Waxaa- markii saas la yidhaahdo afar sano inay tahay waa la ogyahay laakiin maxaa maxaa ka dambeeyey tasuurku waa waa sii soconaya waa sii hadlaya mogtahay wuxuu leeyahay golaha shacbiga hadday u baahdaan inay muddada madaxweynaha toos iswaafajiyaan hadday u baahdaan waa waa mutafaq waaye waa waa ogolanaya taasay raaceen marka ay taasay raaceen ma garatay Wa- waa gartay marka haddii siyaasiyiinta waa waa- waa isla meesha weyn wax wax kala duwan ma jiraan Ma- la- laakiin sidaad muuqato waxaad deliishanaysaan go-aankii baarlamaanka mucaaradkiina waxay deliishanayaan sida muuqato eh, in mudaxileedka madaxweynuhu uu afar sano uu yahay Eh, labaduba midba waa isla saxan yahay marka shirkan soo uma muuqdo in uusan yeelan karin muddo rasmiya oo lasoo gebagabeeyo Eh, dhinacyaduna isfaham muuqda aanay gaari karin haddiiba mowqifkiina sidaa u kala fog yahay
saaxiibkayow shareedo islaamku waxay qabtaa laba dhib laba dhib hadday kulmaan marka daran baa la qaadanaya oo marka waxaa waaye koonfur galbeed dadka dhibaato ayay ku jira abaara jira nimankii khawaarijta dhibaato ku haya Eh, baarlamaanka ayagoo- ayagoo ka duulahayo in arrimahaas ayagoo ka duulahayo ayaa waxay maaragtay ay sameeyeen in dalkan xillig la galo mudaxileedka madaxweynaha kan baarlamaankan xamar ay noqdaan halkaasina marka lagu soo jogo nimankan argagixisadebay ayay ayay sameeyeen ayagoo ka- ka danganaya shacabkooda dhibaatada lagu hayo ayagaana masalada koonfur galbeed ayagaana xildhibaano ka ah maamul goboleedada la qabnaa maamul goboleedada way kurdhisteen cid ka dabahadlaysa ma jirto dowlad ka so- ka sheegaysa ma jirto ka hadlaysa ma jirto koonfur galbeed marka keliya miyaa hagee hagee noo jilacsay miya anagaan arrinkaas anagoo baarlamaankeena ku waafaqayno shacabka koonfur galbeed iyo siyaasiyiin hakaan nahay arrinkaasi ma ihaanaynyno baarlamaankaan ihaanama ku samaynayno baarlamaanka sharcigan dooranayo dhimasanayo qabiil kasta baar- dhanba ugu jira marka eh, arrintaas waa kuwa nacsannahay oo aad iyo aad baarlamaankeena ugu raacsannahay waayahay laakiin haddii sidii aad wax u aragtaan inay saxan yihiin haddii laydinka diiday oo laga soo horjeestay eh, dhibaatada maanta la xalinaya ee xalkeeda lagu jirana ay ka dhalatay eh, markan wixii ka dambeeya ma in lagu sii doodaa muddo kordhintaas oo maamulka uu kusii adkaysto soo eh, kama habboona in dhinacyadan waxay eh, xal u arki karaan oo meel dhaxal isugu yimaado
taas waxay ka imaanaysaa markii kama hordhacayno waxay waxaa eh, aan ka sugaynaa markii dooda ay bilaabato oo shirka uu benefistu bilaawado ayaan ogaan ayaan ogaanayna haddii ilaahay hadda kama hordhici karno laakiin shacabkan in dalkan wax qaboon in laga dulqaado nimankaan argagixisada khawaarijda haddii ilaahay taasa weyn- wax weyn taasa ka muhiimsan waaya marka gudoomiyaha golaha shacabka waxau ku dhawaaqay in si rasmi a u furmay wejiga labaad ee shirka marka dadku waxaa laga yaabaa in a- aad aanay fikir guud aanay kaga haysan Ee, goorma ayuu shirkan soo idlaanayaa ilaa iyo imise ayuu sii qaadan doonaa maadaama haatan waqti dheer uu qaatin wejiga koowaad lasoo gabagabeeyo ee, wejiga labaadse ee, hal iyo laba maxaa dadku ugaga sheegi kartaa marka laga soo tago arrinta mudaxileedka waxyaabaha kale ee la ysku hayo walow hadda go-aan cad oo la soo saaray bayaan aan aan hadda aan arkin balse waxaan rajeynaya toddobaad iyo wa- wa- hawa inuu qaadan qaadan doono toddobaad toddobaad toddoba toddoba bil oo kalena inuu socon doono filaya iyo hadday wax la jiraan eh, adiga wax maalmo lama labo inay raacay doono haddii ilaah yidhaahdo Eh, had iyo jeer dooda say noqoto waa iyo oo wadahadalka siduu noqdo ayay ku xiran tahay Eh, laga yaabo toban bil inuu isu gaaro laakiin adiga waxay ku xiran tahay dooda markaas markay furantay ku xiran tahay marka wejigan labaad muxuu yahay ma toos bay isku hor fadhiisanayaan dhinacyada kala fikir duwan
haddee haa in la wada hadalsiiyo dadka lasu keenaan rabaa oo fikrado laga dhegaysto oo la horfadhiisto kolley gudoomiyaha wadda u jeexan oo asagaa naga ogaho laakiin sidaynu la tahay in qof walba fikradiis la ogaado la aruuriyo lasu keeno marka dambe laso- lasoo yimaado runta laisku sheego la wada hadlo saasay ku fiican tahay marka dambe guddoomiyaha uu yidhaahdo ehe meeshii codku u bato baarlamaankii waa joogaa cod shalay sidaas arrintaas sheegay waa imaanaya Eh, dowladda dowladda muxaafidku waxay muxaafid oo dowlad taageersan baarlamaankii golay wasiiradii wixii way- waa imaanayaan mucaaradkii saas oo kale waa imaana marka meel baa muddadii marka dambe meel baa ungeeruba laisku raaci doona haddii la yidhaahdo waxaan kuu sheegay hadmada waa kula hadlay wiilsha ma adkaan karto maxaa yeelay meesha guddoomiyaha baarlamaanka joogay waa shaksigii ugu sareeyay koonfur galbeed ka soo jeedo eh, golihiisa guddoomiyaha baarlamaanka weli go-aankiisii go-aan buu leeyahay Eh, marka golihii baarlamaanka go-aan bay leeyihiin golihii wasiirihii sidaas oo kale Eh, hadda dowlad baa dowlada jirta hadda dowlada koonfur galbeed ayaa dowladka meesha marka marka wax- waxaad ula jeedaa haddii dhinacyada ay isfahmi waayaan oo midba mowqifkiisa uu qaato waxaa la qaadanayaa go-aanka gudoomiyaha baarlamaanka uu ka qaato xiisadan
golaha shacabka koonfur galbeed
go-aanka baarlamaanka la qaadanaya go-aanka baarlamaanka laga qaadanaya inka guddoomiyaha go-aanka baarlamaanka soo maha midkii hore ay u weliba kan- kan baarlamaanka laga qaadanaya maxaa yeelay baarlamaanka laakiin ayadoo ayadoo go-aan gaaran baa guddoomiyaha baarlamaanka uu fidiyey gobosha marka laakiin gobosha gobosha waxaa lagu ogaanaya guddoomiyaha kolley isaga siyaasi waa wax ku garanaya dadkan dadkan in badan buu dhex joogaa furid badan buu amiriyey waxbay buu ogyahay kolley go-aan baa la qaadan doonaa cid wa- cid wax dili kartaa ma jirayso maxaa yeelay dad waaya waaya kuma naqanayno eh, gogosho gudoomiyaha uu fidiyey laakiin eh, waxaad sheegtay in go-aanka baarlamaanka la qaadanayo go-aanka baarlamaanka soo maaha midka haatan la diidan yahay shacabka koonfur galbeed go-aan ayaa u yaala waxay u diyaarsan yihiin inay hoostana ka xariireen ayagoo dowladooda anaga ma ogin ciday shacabka koonfur galbeed labada dhinac dhinacay raacsan yihiin laakiin anaa jooga anaa jooga anaa jooga anaa kala ogaal badan anaa siyaasi koonfur baa kasoo jeedo waxaa joogo shirarka ku jiraan ay dadka ay magaalada oo ka jira anaga anaga ma caddayn karnaa aragtidaada gaarka ah ee aad dhinaca hogaanka ku eh, taageersan tahay inay daliil u tahay in shacabkuna ay taageersan yihiin maamulka koonfur galbeed inaanay doorasho ka dhicin laakiin waxaa rabaa inaan ogaano haddiiba go-aanka baarlamaanka uu yahay mid haatan la diidan yahay adiguna aad ku soo celcelisay haddii dhinacyadu isfahmi waayaan in la qaadanayo go-aanka baarlamaanka soo ma muuqato in xaalku wili uu yahay faano la fara kama qodno oo xiisadu halkeeda ay taagan tahay waa waa ku cadayna waa ku cadaynana waaba ku cadaynaya haddii golaha baarlamaanka warkooda la diido ciddi diido eh, ma ka shaqaynayso koonfur galbeed eh, go-aankeeda kama shaqaynayo
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanu hantidaad dhigataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid ah xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil gruub ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli dhegeysanaysaan markaan haddii aanu eegno magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa kusoo wajahan wafuud caalami ah kuwaasi oo ka kala imaanayo wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee ciidamada admis la yidhaahdo kuwaasi oo dhammaantoodba ee xubno ka socdo sida wasiirada gaashaandhigga wadamadaas iyo qaar ka mid a wadamadaas oo ay ka imaan doonaan madaxweynayaashooda ayaa la rajeynayaa inay maalinta birita ah ay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimada dalka maanta waxaa magaalada muqdisho soo gaaray wasiirka gaashaandhigga wadanka jabuuti oo horudhac u ah wafdi wasiiro ama heer wasiiro gaashaandhiga ah kuwaas oo ka kala imaanayo dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee amisom la aqoon ji- loo aqoon jiray ee loo bedelaa admis waxaa eh, xoguhu ay ku waramayaan in dowladda federaalku ay kala shiri doonaan arinta eh, ku aadan hanaanka iyo ciidamadaasi ay kaga baxayaan soomaaliya iyo sidii dowladda federaalka soomaaliya ugu diyaargaroobi lahayd la wareegitaanka amniga wadankeeda maadaama haatan gabagabo uu yahay qorshahaasi joogitaanka ciidamada admis ee soomaaliya hagaag sidoo kale waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda federaalk soomaaliya ee hakisay duulimaadyada rayidka ee maalmaha talaadada iyo arbacada oo la rajanayo in wufuudan caalamiga ay soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waa hagaag Ee, intaan ka bixin wararkan ee la xiriira wafuudan magaalada muqdisho ee kusoo wajahana ee, dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladda jabuuti ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca dagaalka ka dhan ah al-shabaab kadib markii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wadanka jabuuti uu maanta soo gaaray magaalada muqdisho wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur ayaa kulan miro dhala la qaatay kula qaatana magaalada muqdisho dhigiisa dalka aynu walaalahanay ee jamhuuriyadda jabuuti mudane xasan cumar maxamed kulankan ayaa inta uu socday dhinacyadu waxay ku gorfeeyeen dagaalka ka dhan ah kooxda al-shabaab ama dagaalmayaasha al-shabaab wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirka gaashaandhigga wadanka jabuuti ayaa labaduba waxay si adag ee diirada ugu saareen sidii laysaga kaashan lahaa dagaalkaasi ka dhan ah kooxaha shabaab iyo daacish wasiirka difaaca jamhuuriyadda jabuuti ayaa dhankiisu waxa uu caddeeyey in jabuuti ay ka go-an tahay garab istaaga dowladda soomaaliya hagaag weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho markaan magaalada laascaanood ee gobolka sool haddii magaalada hargeysa ee xarunta somalilan haddii aanu aadno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxuu si adag kaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood ka taagan madaxweyne muuse biixi ayaa waxa uu sheegay in magaalada laascaanood xaaladda ka taagan inay gadaal ay ka riixayaan ama ay ka dambeeyaan argagixiso caalami ah waxa uu ugu yeedhay waxaana uu sheegay in marnaba ciidamada somalilan aanay ka bixi doonin magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweyne- madaxweynaha somalilan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa sidan yidhi dalkeenu maanta guud ahaan ilaahay mahad dibir jira waa nabad dhibaato ayaa ka jirta gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaano dadka reer sool oo ah hormoodkii somalilan taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba ku subtan magacan somalilan ee taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatada jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonaya halkan inaan ka caddeeyo oo caalamkana u sheego cid walbana u sheego dhibaatada maanta ka jirta laascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga ah dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda somalilan iyo dadka somalilan oo dalkooda midna uma qabaan waxa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo toban sano ah afartan qof oo haldoorka somalilan ah oo ah kuwii dowladda u shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidadaa dhigtay oo ka lahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda dowladda somalilan somalilan bay ka koobantay cid gaara ma aha marka waxaa la abbaarayay oo argixisada u diyaargaroobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb war oo bulshada abuu kula matalaya argagixisada iyo dadka fidmada wada waay maxay wadaan biniaadmiga ilaahay oo u abuuray laba qaybood ilaahay jannii cadaab u sameeyey dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oy horumar wadaan oy nabad wadaan oo biniaadmigu waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeyaan isla markaa waxaa abuuray oo shaydaanku hogaamiyaa mujtamac walba casri walo la joogaba wakhti walo la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxaa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo noolaa la noolaan doona haddana jira waxa iyaga u faa'iido ah waxa ay doonayaan oo ah inay iyagu tooda oo qura ku maamulaan hadba mujtamacaa ay fidmada ka dhex wadaan in badan baynu maqlaa kelmadda khawaarij la yidhaahdo waa fidmadii asxaabta soo dhex martay ee iskaga hor yimaadeen asxaabtii ugu waaweyneed maanta ti oo kale dad wada oo aan yarayn oo taashahooda ayaa abuuraya fidmada ka socota lascaanood ma wada shicibka somalilan dhammaantood shicibkooda kala dhiman yihiin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonnimona ilaa awliyaashooda kusoo dhaqmi jiray lagamana filayo waxa dhacdoo kale shirka madax dhaqameedka ee lascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqaameed kasta dad kastoo islaama cid kasta oo wax garanaysaa shirarkaa madax dhaqameedku iyo odayaashu fadhiyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidnada laga hortago kama duwanaan doono shirka lascaano waxgaradka iyo islaamka isugu tegaysa aanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda somalilan dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filano inay balaaya ka soo baxdo dowladda somalilan oo maanta madaxdeedu halkan fadhido hadday tahay fulintii iyo xeerdejintii shalayna aan kuwa joogo annagoo dhan waxaanu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanaayo inay si nabada oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin walba ra'yigiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo innagoo midaysan oo walaalnimo iyo danteenna iyo wanaaggeena ka shaqaynayna aynu nabad xaalad ku soo celino waxaanu ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmo wada qof kasta oo balaayo horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arrinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaalgeliyey ee dowladda dadkaa dishay waxaan leedahay dadka arrintaa rumaystaw waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaynu isla helno in somalilan waxgaradkeeda arrintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihii ay ku soo bandhigayaan ka wada hadalhaayeen inaynu isla gaadhno ee cadowgu tuudoonayo isku keen dilo in aan loo dhigan uglaan ee ninkii qaba soomaaliland dowladda waxyeeshadu caddaankeeda kuuraman kii dilay oo hayo oo muuqdee inaad halkaas sugto laakiin aan loo dhigan uglaan kuwa fidmadooda waxaan leeyahay dadka reer soomaal maanta dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku bedelnaa waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinaa waa inay carruurta iskuulkii timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa waayo dee sabab aynu maanta dhibaato gudaheena u gallaa ma jirto ereyga ah ciidanka somaliland ha baxo ciidanka somaliland somaliland buu cadowga ka ilaalin dalkiisuu ilaalinaya waa ereyga ay soo tuuraysa argagixisada doonaysa inay meesha fidmo ka rido iyo buur oo loo banneeyo ciidanku argagixisada iyo kuwa somaliland dumin u ilaalinaya kamana baxayo somaliland oo mudaafacaya waxaan kusoo gabagabaynayaa baaqaa nabadda ah oo inaynu waxaynu waqfunayna dhammaysanno oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay waxaan u mahadnaq
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu ahaa uu ka hadlayay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool markan haddii aan muqdisho dib ugu soo noqonana xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maanta kulan xasaasi ah ayay ku yeesheen xaruntooda villa hargeysa kulankan ayaa waxa ay akhrinta labaad ay marsiiyeen ama ay dood ay ka yeesheen sharciga nisaa oo ay xildhibaanadu doodoodu ay ku kala aragti dunaayeen xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa eh, sharaxaya eh, kana mid ah xubnaha maanta ee dooda ka dhiibtay ajandaha kulankii baarlamaanka ee ay xildhibaanadu kaga doodayeen akhrinta labaadna marsiinayeen sharciga hindisa sharciyeedka hay-adda nisa ama hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxaa xigi doono xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isaguna si adag kaga hadlayo sharciga nisa iyo xirnaanshaha wadooyinka waaweyn ee magaalada oo maalmihii ugu dambeeyey mararku qaar ciidamada amnigu ay xirayeen iyo duulimaadyadu mararku qaar dowladdu ay joojinaysay waxaa ku horumaraya marka hore xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari waxaa xiigi doono xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
wabacdu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha iyo xildhibaanada sharafta leh guud ahaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan malaynayaa maanta doodu waa hay-addii nabad sugidda qaranka hay-adda nabad sugidda qaranka waxaan is leeyahay maantay in sharcigeedu uu baarlamaanka hor yaallo waa sharaf iyo sumcad uu leeyahay baarlamaanka soomaaliyeed iyo intii ka soo shaqaystay ay ugu horeeyaan sharci yaqaanadii iyo hay-adda nabad sugidda iyo guddigii amniga oo ka soo qabtay guddigii amniga arrimaha gudaha iyo dowlad goboleedyada oo anigu aan ka mid ahay oo aan is leeyahay waxaan ka soo qabannay shaqo aada u badan waxaan rajaynayaa marka kulley aniga ma qabo in dood hay-addu sharci ha yeelato ee yeelan mayso dood ah baarlamaanka in dhex taallo laakiin waxaan u baahan nahay sharcigan maanta laga doodayo hay-adda nabad sugidda qaranka waa sharci hay-adda wax badanna u oggolaanayo wax badanna ka reebayo waxaan is leeyahay marka dadkii dood badan waajibaadka iyo shaqada hay-adda nabad sugidda dadka doodka qabi jiray waxaan is leeyahay sharcigaana meesha ka saaraa doodaas haddii marka dood kale oo hay-adda sharcigeeda ah la furo waxaa taagnaanayo isla konseynadii iyo waxyaabihii laga taba jiray hay-adda nabad sugidda qaranka inkastoo aan is leeyahay hay-addan anigu askarigeedina waa ahay sargaalkeedina waa ahaa taliyaheedina waa soo noqday intaasna waxaan is leeyahay dhibaatooyin hay-addu ay ugu tala gashay ama hoggaankeedu oo ugu talagalay ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ka dhacay oon ogahay ma jirto laakiin waxaan is leeyahay hay-addan waxay ku dhisneeday xeer number fourteen oo soo baxay kun sagaal boqol toddobaatankii kumaysa dhisnayn sharci sidii hay-adaha kale ee ciidamada qalabka sida ay ku dhisan yihiin militarigu sharci uu leeyahay boliisku sharci uu leeyahay asluubtu sharciyay leedahay hay-addaanu sharci ma lahayn konseynka dadka soomaaliyeed inta badan ay muujinayeen waxay ahayd hay-addu inaysan sharci ahayn maha in hay-addu ay xadgudubyo iyo dhibaatooyin iyo caqabado ay hay-addu ka shaqayso maysan ahayn waa laga yaabaa maadaama aysan hay-addu lahayn sharci in xubnaha hay-adda iyo saraakiisha hay-adda dadka qaar ay u sahlanaato inay qaladaad uu ka dhaco qaladaadkaas marka in hay-addii iyo sharafteeda iyo sumcaddeeda in lagu waxyeeleeyo ayaa inta badan dhici jirtay waxaan is leeyahay marka maantay waa maalin farxadeed oo hay-addii nabad sugidda qaranka ay sharci ay hor keentay golaha ay leedahay sharcigaana rabnaa hay-adda inaan ku maamulno baarlamaankuna annaga ha nagu maamulo hana noo ansixiyo waxaan is leeyahay marka in loo ansixiyo sharcigaas hay-adda nabad sugiddu xaqay u leedahay iyo iyo wasaaraddeedaba amniga waxaan leeyahay marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob taabto dhowrkaas qodob oo laga dhawaajiyey qodobka toddobaad ee xeerkan maanta laga doodayo waxa uu ka hadlaya waajibaadka hay-adda hay-addu horta waxay ka qayb- waxay u qaybsataa labo waa sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ciidamada laga hadlayo waa nabad sugid ee sirdoon maaha sirdoonku waa jiraa wuuna shaqeeyaa waxaan is leeyahay marka duruufo fara badan waxaad ogtihiin labada kun siddeed iyo tobankii waxaa ku dhacay hay-adda nabad sugidda reform reformkaas oo ciidamadii hay-adda nabad sugidda qaranka ee la bisnaa iyo hubkii iyo gaadiidkii lagu wareejiyey guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed markii taasu dhacday waxaa la yidhi hay-addu ha noqoto hay-ad rayada oo aan ciidan labisan ee tuutaysan aan lahayn marka laga reebo ciidamada gaarka ee waardiyeeya xarumaha iyo madaxda hay-adda nabadsugidda qaranka oo keliya waxaa dhacday isla sanadkaasi toban eighteen waxaa kor u kacay dhacdooyinka ama dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha khawaariijtu oo aada ogtihiin hay-addan aasaaskeedii shaqada ugu badan ee qabato waxay ahayd waxay ilaalin jirta kacanka laakiin hadda waxay ilaalisaa qaranka soomaaliyeed waxayna wajahdaa khatarta cadowgu iyo argixisadu ay dalkan iyo dadka ay ku hayso waxaan isleeyaha marka waxaa kor u kacay maadaama ciidankii hay-addu ay lahayd ee muuqday uu meesha ka baxay dilalka qorshaysan baabuurta qaraxyada ah dhibaatooyinka kooxaha khawaarijtu ay geysanayaan waxaa la- waxaa laga shaqeeya marka inay hay-addu yeelato ciidan aan badnayn oo aan muuqan oo physical security-a oo la shaqeeya ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka shaqeeyo inta badan ku howlan amniga gudaha waxaan isleeyahay marka ciidankaas waa ciidanka ilaalada shacabka la yidhaahdo ciidan kale ee hay-addu hadda ay leedahay oo ciidanka dharcadka aan ahayn ma jiryo waxaa laga yaabaa ciidanka dharcadka ciidan yar oo sbeshaala oo ilaalinaya ciidankaas waxaa amniga ka shaqaynaya dharcadka ciidanka yarka waxay ilaalinayaan isla ciidanka dharcadka ah waxaan isleeyahay marka sharcigana way ku caddahay in ci- hay-addu ay yeelanayso ciidan kooban oo aysan ciidan fara badan oo sidii hore u shaqeeyan aysan hay-addu yeelanayn tan marka waxaan rabaa inaan iyadana ka hadlo een, qodobka een, toddoba iyo labaatanaad ee xasaanadda xubnaha
hay-addan dadka victim u aan ku jiraa horta dhibanayaasha hay-addaanaan ka mid ahay oo eh, dhibki laga taariikheeyey ee soo saxnaa eh, toddobaatanka sano ee soomaaliya ama lixdanka sano ee dowladda ahayd dadkii horta dhibka u geysataan ka mid ahay saasaan u imid maanta horta inaan iska fiiriyo waxa meesha ku yaalla iyo waxa ay yihiin waxaan rabnaa inaan kala saarno haddii aan isla fahno principleska ama conceptiga ama mab- mabda'a waxa sharciga lagu dhisayo waxyaalaha detailska guddiga u dhaafi karnaa waana isla fiiri karnaa waana la qaban karaa waxyaalaha mabda'a marka waxaa waaye hay-addan intay dhisneed waxaa loo dhisay inay u shaqayso rajiimka markaas talada haysta saasay ahaan jirta saas daraaddeed waxay daba socotay muwaadinka ay ku daba jiri jirta muwaadinkay daba socon jirta weligiis aliya oo meeshuu ku shiraayo meeshuu maro ganacsigiisa hantidiisa dhaqdhaqaaqiisa dibadda safarkiisa say uga ilaaliso rajiimka talada haya saasay ku dhisneed sharciyadeeda ama sharci la-aanteedana saasay ku adeegi jirta ma ahayn hay-ad ilaalisa xuquuqda muwaadinka adduunka kale hay-adaha noocaana muwaadinka ilaaliyaan ama ay ka ilaaliyaan dhibaato asaga gaaraysa ama waxay ilaaliyaan qarankay ilaaliyaan rajiimka maaha waxay ilaaliyaan qaranka oo waxay ka ilaaliyaan wixii external ah ama cadowga dibadda uga imaanaya annaga hay-addan marka hadda laba shaqay isku haysataa sida muuqata shaqadii sirdoonka oo ahayd amniga qaranka inay ilaaliso madaxweynihii maraykanka een, een, jimmy carter waxaa la yidhi jimmy carter maahayn eh, kennedy ayaa waxaa la yidhi cuba waxaa gantaallada riddada dheer ku tallaashay ruushka kuubana deris ay la tahay maraykanka saddex iyo toban maalmood haysata ha la yidhi inaad tilaab ka qaato hay-adda sirdoonka u keenta waa c i a laakiin f b i da maxay qaabilsan tahay amniga gudahay qaabilsan tahay hay-addaa marka labadiyaa la isugu daray shaqadii c i a da iyo shaqadii f b i da ay qaban jirto allan dadka dowladaha noogu horreeyaan fiirinaya ama m i six ama m i five ay qabato oo ah amniga gudaha iyo sirdoonka dibadda suuragal maa marka conflictiga meeshuu ka imaanaya ii muuqdo waxaa waaye in la yidhaahdo qof sirdoon ka shaqeeya waa inuu qarsanaada waa inaan naftigiisa la aqoonin hadduu ku jiro hay-adaha dowladda hadduu ganacsiga ku dhex jiro hadduu iskoolada ka shaqeeyo had- meel kasta uu joogo hadduu suuqa joogo hadduu masaajidka joogo waa inuu yahay qof aan la aqoonin subaxa dambe qof aan la aqoonin ma dhihi karo waa la yaqaanaa waa ku xiraa maba dhihi kariyaba qofka sirdoonka waa inaan la aqoonin adhantigiisa waa inuu qarsan yahay waxa uu yahay waa inaan la aqoonin cilmi baaruu noqon karaa bara jaamacaduu noqon karaa ardayuu noqon karaa ganacsaduu noqon karaa waa inaan la aqoonin meesha la leeyahay marka hay-adda dhaqaalaha samaysato dabcan annaga sharciyo kalan koobiyeynayna si ayadoo kale hanti weynay leedahay shirkado waaweyn oo adduunka dad iska laha u shaqeeya oo lacagteeda ay tahay haddaad taariikhda gaal ugu noqoto waxaa laga yaabaa shirkado ganacsi oo annaga dalkeena ku yaala inay hay-ado ajnabi iska leeyihin aa dhici karta oo annaga aan ogeyn oo ay shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo sirdoon hay-adda marka dhaqaale way yeelan kartaa dhib male hadday ka shaqaynaysa laakiin sirdoon dibadda waaye annaga sirdoonkii dibadda hadda irdayna waa ballaqan yihiin oo hadda sirdoon maba lihinba waddan irdihiisa ballaqaynana ciidan ajnabiya jooga safaaradaha naga adeegta qof kasta iska dhex marta sirdoon dibaddo hadda la celiya ma jiro taas waa hay-adda marka awooddeeda waxay isku imaanaysaa keliya gudaha iyo muwaadinkii inay daba socoto sharcigan marka muxuu faa'iido leeyahay waxaan ku raacsanahay xildhibaankii igu horreeyey oo meesha ka hadlay waxaan u malaynaa toban sano hay-adda ka tirsanaa uu yidhi waa runtiis sharcigaanu hay-addiyo inaan la xisaabtanno awood noo siina annaga oo aan hay-ad kor joogtaynteeda aan awal ma lahayn dee meelo u raacnaba maba aqoonin xarigan ku xidhna maba garanayn awal waa ku mahadsantaha ciddii sharcigaa soo diyaarisay ama hay-adda ha ka timaado ama wasaaradaha amniga ha ka yimaadaan midda cidda ka timaadaba in aan maanta annaga sharci haysano sharcigii maxaan ka fiirinaynaa war muwaadinka soomaaliyeedow afartan isdeed saac ka badan nabadsuul kuma hay karto sharciga ku qoran tahay waa inaa ogaataa afartan isdeed saac ka badan muwaadin la hay karaa ma jiro toddobiyo labaatan saac ka badan hanti la xayiri karaa ma jiro dadka soomaaliya inay ogaadaan sharciga saasaa ku qoran askariga ka tirsan niisow oona qoraal wadanin hebelaa aad la yidhi iyo ganacsi hebelaa soo xirlayidhi inaadan samay karin wax fiican maaha oo soo kordhay waa in waa inay dadka og yihiin war sharcigu samaynayaa in uu xadido awoodda hay-adda waa mahadsanta hay-adda hadday tiri awooddeedaa la xadido aad iyo aadaan uga mahad celinayna inaan dhahaan awooddeena awal waa iska furneed laakiin waxaa muhima iga shaqeeyo marka ciddii ka shaqeelaysiin hayaa waaye waa annaga hadduu sharciga marka shaqayn waayo dee quruxdiisa maxaa matarayso artikalada dhowr iyo tobankaba dastuurka oo noo qoran ay ka mid noqonayaan qaybo yar yaraan kor istaaga xasaanadda waa ku raacsanaa xildhibaanada xasaanad ma aha habraac waaye procedure ha laga dhigo xasaanad dastuuraa bixi kara xeer ma bixi karo xasaanad dastuurku baa bixi karo taas waa inaan ogaanaa period laakiin dadka hay-addan ka shaqeeya sidee loo maxkamadaynaa qaabkee loo maraa taas waa process marka arrintaas procedure ha laga dhigo yaysan xasaanad noqonin waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclahay inaan kusoo afmiiro caawa barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatan ka saacadaadiyaha dalsan ee muqdisho tan iyo kulantii dambe nabadgelyo